faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa toddoba madfac oo ay shalay mujaahidiintu ku garaaceen xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho madfac ku dhacay kontaroolka koowaad ee laga ilaaliyo madaxtooyada oo ku yaala afaafka hore ee laga galo villa soomaaliya ayaa waxaa ku dhintay labo askari halka ay ku dhaawacmeen afar kale kuwaasoo wada ahaa askartii kontaroolkaas ku sugneed isla banaadir howlgal qorshaysan oo ay xalay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda xaawo casir ee degmada kaaraan waxa ay ku dileen askari istaaf u ahaa xildhibaan cismaan xaadoole waxaana askarigaas lagu magacaabi jiray yaxya cali cabdulle oo ku magac dheeraaganay isla banaadir waxay mujaahidiintu xalay labo qarax la beegsadeen xarunta c i d da ee ku dhow iskoyska kilomitir for ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaas ku dhaawacmay saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale xalay qarax la beegsaday fariisinaya askarta dowladda federaalku ku lahaayeen agagaarka isbitaalka digfeer ee degmada hodon dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda buulajiima ee magaalada baydhabo waxayna mujaahidiintu la wareegeen gacanku-haynta xerada iyagoo askartii halkaas ku sugneed ka soo furtay agabyo kala duwan oo kuwa ciidanka ah